بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول سورة الفيل سورة الفيل وهي سورة مكية وسورة مكية وقرآن في سورة دقائق تنبه هجرونين صلوات الله والسلام عليه في صدق إلى الله ابن كثير كي يخطوها دويني دقائق لكن خلاصية هي أن كفوا قادرين في سبيل أن وغي صحي waxaa dhihi jiri jiray yaman waxaa xukumi jiray nin gaal ah oo yamani ah oo la dhihi jiray zanmuwan gaalkaasi waa arki doonaahe waa ninkii laayay asxaab ukduud waxa weeyaan ilaa labaatan kun oo dad ah oo muslimiin ah oo yaman ku noolaayo kadoro ujeexay ku gura oo dad ku sugay uu ku laayay nasaaray ahayn markaas ade diinkii nabi ciise isagaa diinaha u dhameeyey diin saxu markaas ahaa lagana bedeli in ilahay lagu ceelwana xaqa yahed ilaa lama nasaxin markaas labaatan kaas ku nasaaray ahaayeen diin saxna waa haystay isagaa laayay hallinaa ka fakaday hallinaa fakaday ninkiisuu cararayay uu wuxuu la nasaaro ugu dhawaa meesha la yidhaahdo waa xabashada waa iyadoo nasaaro haysta iyo shaam oo dawladii romanku ka jirto qayb qaybtada u tegay ilaa halkaasa laga xukumay nasaarada awoodda weyn oo dawladda waxa wey nasaarada halkaasa yidhah marka halkaasuu tegay ninkii ninkuu faclabaan la dhihi jiray markuu tegay gagaal ka qalbixoy waa la dhameeyey wixii meeshaas nasaaro joogay diinkiina waa la burburiyey nin gaalaho jibray oodu nawaas la yidhahda meeshaad haysta marka dashaan aada uga fogta yaman ninkii waxa weye wuxuu u diray najaash xabashada boqorkoodii oo iyaguna nasaara marka wuxuu yidhi u tag wuxuu yidhi ninkaas u gargaar ciila aada u fara badan iyo laba nin oo lala sargaarhu ku soo dar waxa weye aryaba aryaab iyo abraha ibnu sabaax habayaqsuub labadaasu kusoo daray laba amiir waxa weeyaan iyo ciidi xo waa yimaadeen agtay mariyeen ninkii hadduu nawaasna waxa weeyaan si u cararayo badda ku baktiyo waxa wey qofka bakyiga sameeya dadka muslimkaa laaya ciribxumu ku dambeeya mulkigiisiina waa lagala wareegay asagina isagoo cararayo badda ku baktiyo meeshiina nasaaradaa qabsatay kadib labadoodii ayaa isqabsadeen labadii amiiro lasoo diray labadii amiir waa isqabsadeen meeshaas madaxnima lagu heshiinayn adduunka bis adugu cabaar maray isdhigeen marka dambe un caqliga keeneen oo mid kamid ah wuxuu yidhi ciidankaan nasaarada yaman ku baabirima wada wadaday labadeena halkaas banaankaa isugu baxinta seesaa qaadan ninkii la dilo maana ninka kale dalkaa xaqin waayay waa isku soo baxeen ninkii abraaha saasanka lagu dhigtaa wejiga iyo ilkaa iyo kaburkaa la jiro kadib asagio dhaawaca oo yaabanaa mid addoonkiisa hayanta soo doodu kii kale see ku qarasha abrah waa la daweeyey waa hay asagaa u haray meesha markuu meeshii u haray oo uu dhaawiciina ka raysay boqorkii soo diray labada amiiro xabasha najaashiya ogaaday najaashiya usoo dhaartay wuxuu ilaahay ballankiis waxa ah inaan ahlada yamaneed agahiga kula istaago ballan kalena waxa ah inaan fooda kaa jaro macnaa inaan ku duleeyo halkaas qof laga jaray u dhamaado fooda inaan kaa gooyo ballan igu waxa uu qof ilaahay isku dulay diida addoommada isku duleeyay go-aan degdeg uu gaaray abraha waxa weeyaan wuxuu dhaqaale xoog badan hadiyad xoog badan aruuriyey ninuu u dhiibay soodiina sakiinu iskaga jaray tintiina waa u dhiibay xoogaa koray ciidan u dhiibo yamaneed wuxuu ugeeyey hadiyada si waxaa karaana soodiina waa lasa anaana jaray ciidi yamaneedna waa san inta jaay ku istaago si daasaan run u noqoto waay yaa boqorku war waa nin daacada si u hogaansan yahay taas waa kuu daayin meeshaana waa iiga noqon markii markaas weliba haddana mar kale ku celi yiri ballanna waxaan qaadaa kaniisad weyn oon weligeed la dhisin inaan ku inaan dhiso oo nasaarada u dhiso yaman ka dhisay sanxu ka dhisay markaas kaniisad weyn oo aad loola yaabay oo weligeed iyagoo kale aan la dhisay oo la dhihi jiray alqulays alqudays maahan alqulays ayuu dhisay miro qaransuwasiyaa laga keeno koofidaa dhacayda qofku si u siidaayo wiilkii bis marka wuu cilaanshay wuxuu yidhi dhammaan hadda kadib kacbada looma xaji kale ha loo soo xajiyo middaa aan dhisay carabti markaasay xanaaqeen markay xanaaqeen waxa weeye mid caraba habeen loogu soo dhuuntay waa galay dhexdeedu ku saxarooday saxradii derbigiina kul kaasuu kana dhuunto ka carab subaxdii loosuga subayayoo yidhi yaa waxaan sameeyey markaasaa la yidhi carab quraysh xanaaqsana sameeyo markaasuu yidhi ballan waxaa ah inaan ku jiro kacbada dhagaxdhaxna u kala tuuro ciidan xoog badan oo maroodiyaal ay signika u tahay uu weli oo hogaamiyo markuu kursi dhow yahay kacbada oo uu musdalifo dhaafo mina uusan gaarin oo waagi muxasar uu marayo halkaasuu degay ciidankiisi geel fara badan oo quraysh leheday dhexeen kadib waxaa u tegey nabiga awowgiis cabdulmuqalib oo quraysh ninka xukumo madaxdiisa ahaa waa u yimid wuxuu ku yidhi nin yahow markuu arkay markaas nin aad u qurux badan ahaa cabdulmuqalib haybad weyn leh wuu ka soo degay xataa sariirtii mulkiga ninka la abraha uu la yaabay ninka haybadiisa markaasuu salligii uu asaga udhigu kula tarin ninkii sarjabaanka ahaa yidhi weydii wuxuu iga rabo markaasuu yidhi waxaan kaa rabaa inaad labada boqol haraadood geelaad dhacday ku jiro oon leeyahay isiru markaasuu waxaad u sheegtaa adaa turjumaanaha warkiisa yaqaane markii hore waa haybadana waa la yaabu yidhi waxaan tii ninka nin khataraha meesha degay laakiin markaas wuxuu yidhi waxaan ku socdaa wuu duulaanku ahay yidhi diinkaagii iyo diinkii aabbaha iyo kacbada sharafa ku ahayle ila weydii inaan kuu daayo dulinteeda igalama hadlin laba boqol haraanood ka hadlayna waxaa diin iyo dadnimo lehedaana ku socdaa haddaad indhahayga ka dhacdo qiimamadiidi wuu hadlay cabdulmuqalib wuxuuna ku yidhi inii rabu libil in inii ana rabu libil anuu geelaan rabbigiisa anahay rabbi bimacna almaalik a kamida macaanida macaanida rabbi waxaa kamid a bimacna almaalik rabu lbayt a laa ninka guriga le wuxuu yihi anigu inii ana rabu libil anuu geelaan iskale ilaahi aniga geela ayaan iska leeyahay welilbeyti rabban sayamnachu laakin beytkaan kacbadan rabbiyo iska leedahay isagana difaaci doonto ee abu geeligaisi labadii boqolaad haalaadu sii inta laabtay cabdilmutalib oo u tegay quraysh oo shiriyo yidhi cadow waa soo socda awoodna uma lihin wax xoog le maahane waxaan xoog uleenahay iyo tabar uma haynaan ku difaacnay kala caraar buu waxa farkooda dagax ku dhuuntay waa kala caraaray asaguna kacbadaa agteeda meel ku tiilay bir ku tiirunta ku dhaweyni rabbiyo beytkaan difaac rabbiyo waa gaal ugu ninkaas waa mushrik rabbi beytka difaaca ciidankii subaxdii markuu soo dhaqaaqi riday oo musalifo soo dhaafo uu marayo waadi muxasar waxa weeyaan maroobigii waa farisada kicdi waa istaagi si kasta kala yeelay dhaqaajir la hadal canaano wax walba u sheeg oo lagu kici karo maroobi waa jir markii dhinac kale loo dhig waa dhaqaaqa xagga udhig xagga udhig yaman udhig shaam udhig waa orda markii dambena meesha iyagoo hujumanayaan inta shimbiro alla ku soo kiciyay dhagxaan yaryar waatay la dixeen ay la dhixeen kaasay aad u gurgurin ay ku baabashay ciidankii oo dhan wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa hu ilaahay kaliyaha yaqaan ciidankiisa intuu leeyahay nabigeena suuban sala allahu calay wasalam sanadii lixaad markuu cumrada soo aaday cumradii loo dili doonuu ka laabtay marka uu ku soo laabto kacbada ku soo dhow yahay oo wadadii quraysh ku soo hoobanayay uu kasoo dadegaya hashiisii fariiso markaasay dhaqaaqi diiday si kasta talaya waa nebi maxamed sala allahu alay wasalam way dhaqaaqidi markaasa dadkii waxay yaahdeen khalati lqaswa qaswa la dhihi jira hasha nabiga way daashay hashi nabiga oo qaswa ahayd markaasaa nabigu yidhi sala allahu alay wasalam maa khalat lqaswa wamaa daaka biha biqurub wamaa daaka laha biqurub ma daalibu yidhi dabiicadeedna maaha inay daasho laakiin yaa maxaa celiyey laakiin xabasaa xabisulfiil allihii maroodigii fiil celiyey allahaasa naga celinayo ilaa qurayshna ma ogola inaan soo galno anaguna ciidan xoog la-aan allahaasa ogolay beyskiisa in lagu dagaalo allahaasa celinayo wallaahi maanta tala kastoy keenaan wy gaalada qurayshiyo oo beyska ilaahay lagu weynaynayo keenaya inaan lagu dagaalamin wallahi waan ka aqbalana sidiibay noqotay talay keeneen waxay leedaan sanadaan laabo kuma ogolin ilaa annaga ciidankayada kuma aadan imaanayn sanada dambaan ku ogolnaha soo cumray sidii u nabiguna heshiis kula galo heshiisteeda qodobadiisu badnaayeen marka suuradda kisadaas ayay ka hadlaydaa alam tara miyaadan arag nabiga suubano kayfa sidee facala rabbuka rabbige kayfa sidii dhe facala rabbuka rabbigee uu ku sameeyey biasxaabi ilfiili maroodiga astabtii watay alam yajcal miyuusan ka yeelin rabbi kaydahum hagagtoodii fii tadliilin hasaaro iyo baaba wa arsala sawma dirin calayhim korkooda bayral shimbiro shimbirahaasoo abaabiila kooxo ah shimbirahaasoo tarmiihim ku tuuraysa bixijaaratin dhagxaan dhagxaantaasoo min sijiilin dhooba la dubay ka samaysan fa jacalahum sow rabbi kama yeelin ka casfin bal oo kale balkaasoo ma'kuulin la cunay ilah wuxuu leeyahy subxaana watacaala alam tara miyaadan arag nabiga waada aragtay oo nabigu see ku arkay sanadaas waa sanadii nabiga la dhalay salawaatullahi wasalaamu caleyh nabigu weli ma dhala laakiin sanadaasu dhal arrintaas oo kale irhaaq ay yidhahdaan culimadu irhaaq waxa weeye waa horudhac iyo calaamado tusaya nabigaan dhalanayo waxa weeyaan sharaftiisa iyo karaamadiisa marka sanadii nabigu dhala rabay wey marka miyaadan arag maxaa looleeyay haddee warka sida uu soo gaaray si mutawaasi u soo gaaray sidii qof arkay uu ogi arrintaas inay dhacday sidii qof arkay uu ogi alamtara miyaadan arag oodan ogeyn waad ogtahay kayfa sidee facala rabbuka rabbigee ku sameeyey biasxaabilfiili maroodiga dadkiisii dadkii maroodiga watay alam yajcal sow kama yeelin rabbi kaydahum hagartoodii makrigii ay wateen oo ah kacbada in la gurguriyo sow rabbi kama yeelin fii tabliilin khasaaro arrin khasaartoo luntay sow rabbi kama dhigin oo waxba ka hib jirin makrigoodii waa ka dhigay wey wa arsal sow ma dirin calayhim korkooda bayran shimbiro shimbirahaasoo abaabiila jamaacaad abaabiila jamaacaad wey kooxo abaabiil waa ismu jamc mufrad ma leh sida xooga badan shimbirahaasoo tarmiihim ku tuurayda asxaabulfiil bixijaaratin dhagxaan ku tuuraysa dhagxaantaasoo min sijiilin dhooba la dubay ka samaysa dhooba inta laisku dheshiye dab la saaro dhagaxa ka ad adag ayay ka samaysanta shimbir walba dhagxaantaasuna waa fayla dhici gaalada fa jacalahum rabbi sow kama yeelin gaaladii soo gusho xarashada ka casin bal oo kale balkaasoo ma'kuulina daaqay aakiru zamankana gaal xabasha aafurgurina kacbada nabig xadiis saxiixa ku sheegay sala allahu alay slam aakiru zamaanka iyagaa xagxagx u kala tuura waa mid majayaryab oo xabasha baa cagcad u gogoyna kacbada horeyna iyaga ugu jimid